gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaada cabdixakiin maxamed cashan ayaa la wareegay lix mashiin oo casri oo loogu talagalay horumarinta waxsaarka beeraha kuwaas oo ay maamulku ku wareejisay iskaashatada beeraleyda degmada cadaada oo ee gobolka galgaduud mashiinadan casriga ayaa waxaa si wadajira usoo gudbiyey wasaaradda beeraha e waraabka galmudug iyo hay-adda a r c iyadoo ay goobta ku sugan yihiin agaasimaha guud wasaaradda beeraha e waraabka galmudug iyo wakiilo ka socday hay-adda a r c iyo sidoo kale iskaashatada beeraleyda degmada cadaada oo agabkan lagu wareejiyey qalabkan ayaa isugu jira mashiinada wax lagu falo beeraha makiinad lagu talo dalagyada qaybada kala duwan iyo makiinad lagu shiido calafka xoolaha gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaada cabdixakiin maxamed cali shil ayaa uga mahadcelisada beeraha garab galmudug iyo hay-adda a r c taageerada ay la garab taagan yihiin beeraleyda degmada cadaado wuxuu sidoo kale ku boriyey iskaashatada beeraleyda ay ka faa'iideystaan qalabkan ayna qaadan mas-uuliyadda qalabkan ilaalintiisa halkan waxaan kula wareegnay ilaa iyo lix injin oo ka mida qalabka beeraha oo isugu jira cagafyadii gacanta oo qofku keligiis ugu shaqaynayay iyo makiinadii shiidaysay calafka marka beeraha uu ka soo go'o calafka xoolaha iyo qaybtii lagu jarayay lixdaas shay ayaan la wareegnay maantay oo wasaaradda beeraha iyo hay-adda a r c ay nagu wareejiyeen waxaanan kusii wareejinaynaa insha allahu beeraleyda halkan joogta waxaan rabnaa inaan u mahadcelino hay-adda r c oo runtii nagala shaqaysa mashruuca birikiis oo qaybihiisii horena wax kaloo fiican noogu qabsoomeen qaybtaanna naga taageeray iskaashatada beeraleyda sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iskaashatada beeraleyda oo maamul samaystay oo guddi isku dhafan soo samaystay oo shaqada fahmi kara waxaan kala ballamaynaa alaabtan inay ilaashadaan oo runtii sidii loogu talagalay ay u shaqayso badqabkeeda iyo shaqadeeda iyo nidaamkeedaba inay ilaaliyaan ayaan ka rabnaa waxaan kaloo rabnaa inaan u sheegno dadka reer cadaado iyo kuwa reer galmudugba horumarka noocaana wuxuu ku dhex jiraa dowladnimada waxaan rabnaa dowladnimada in la saacido hadday tahay dowladda hoose iyo hadday tahay midda galmudugba wasaaradda iyo madaxweynihii soo magacaabay waxaan uga mahad celinaynaa runtii horumarka dalka ka socda galmudug o dhan waxaa ka socda horumar wanaagsan waxaan rabnaa inaan raano dadka dowladnimada garab istaaga wasaaraddana dadaalkeeda ay arrimaha beeraha gelisay waan u mahad celinaynaa s a r c iyo saaxiibeeda beri ka soomaaligeliya oo dowladda ingiriiska u horeysana waa runtii waan u mahad celinaynaa dhammaantiin waxaan rabnaa inaan saa u wada shaqayno wasaaradda beeraha waraabka galmudug ayaa ku howlan si loo marin lahay qaybaha kaduwan waxsaarka beeraha taasoo qayb ka qaadanaysa dadaalada ku aadan waxsaarka iyo sidoo kale iskaashatada beeraleyda lagu tagalan inay ka faa'iidaystaan tababarada iyo agabka la siiyey iyadoona wasaaraddu ay ka howlantaha in kor loo qaado waxsaarka dalka ganaan deegaanada galmudug